gudoomiyaha degmada benderbayla ee gobolka karkaar siciid aadan cali ateeno oo ah khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku sugnaa goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa v o a u sheegay in uu soo gebagaboobay dagaalkii ka socday tuulada dhariinbaar oo qiyaastii u jirtay boqol iyo toban kilomitir degmada benderbayla kaasoo dhex maray ciidamada puntland iyo rag ka tirsan ururka al-shabaab kadib markii shalay iyo xalay ay ciidamada puntland isu soo dhiibeen raggii dagaalamayey dagaalkaasi wuxuu socday ilaa shalay buu socday shalakana markii la dagaalamay xalay caliinimaheedu wax dagaali ma jirin saakana waa berengey arooriyada hore markii la gaaray way isdhiibeen marka guud ahaan maxaabiista la qabtay waxa weeye sideed iyo toban maxbuus maxaabiista la qabtay ayaa guddoomiyuhu sheegay inay ka mid ahaayeen kuwii ka dagaalamayey deegaanka suuj waxaana uu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan gebi ahaantoodba nimanku waxay ka yimaadeen suujka xaggiisa haraabigii wixii haraabigii ah weye ee ka soo firxaday suuj marka firxadkii ayaa xagga kan soo aaday iyagii weye dadka kan hadda la qabanayo khasaaraha dagaalka labada dhinac ayaa guddoomiyuhu sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah islamarkaasna ciidamada puntland ay ka dhaawacmeen laba askari halka maxaabiistana uu sheegay inuu dhaawac soo gaaray hal nin wax meydii ma jiraan nimankaasi laba ayay qof ayay ku dhaawaceen meesha oo shalay u dhaawacaasi ahaa oo keliya wax dhimashaa oo xagga yagaa ciidanka dawladda ahay ma jiran haba yaraatee wax ka dhinta ma jiraan iyaga aysa soo dhiibay maxaabiista wax dhaawicii kuma jiraan hal nin ayaa garabka xabadi ka gaartay ninkaasna isla hal ayaa la qaaday oo lagu daray dadkii dhakhtarka loo qaaday iminka xaggee loo wadaa maxaabiista maxaabiista waxaa loo wadaa gobolka karkaar kadibna dawladdu iyadaa meeshay u dhigi doonto laakiin qorshe ahaan ciidanka howlgalka sameynaya gobolka karkaar ayay ka socdeen waxaa kaloo isagoo joogay guddoomiyaha gobolka karkaar ayaa joogay taliyaha ciidamada ee gobolka karkaar ayaa isaguna joogay guddoomiyaha ayaa sheegay in maxaabiistan la qabtay ay u badan yihiin dhalinyaro da-doodu ay aada u yar tahay haddaad fiirshay da-aadoodu sideed iyo toban jir iyo wax ka yar bay u badan yihiin wax soddon gaaray kuma jiraan marka da-da aan qiyaaso dad yaryaro carruur maskaxda laga soo xamay oo mataqaana lasoo logoyey oo nimanka shuubaysanaama balaysay ay soo logoyeen ayay u eg tahay dhinaca kale taliyaha qeybta gobolka bari ee puntland korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa v o a u sheegay inay sii daayeen inta badan maxaabiistii ka badnayd boqol iyo kontonka ee ku xiraa saldhigyada magaalada boosaaso balse ay jiraan tiro yar oo ay u gudbiyeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso waxa uu kaloo sheegay inay jiraan maxaabiis yar oo weli baarisi ku socoto taliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska gobolka bari ay weli magaalada boosaaso ka wadaan howlgalladii ay dadka ku qaqabanayeen kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ammaanka ku sugayaan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso